qaar ka mid a xirfadlayaasha caafimaadka ee ka howlgala xarumaha caafimaadka magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhuusmareeb ugu baaqay ilaalinta nadaafadda guud si looga dheeraado xaalad caafimaad darro ee ka dhalan karta nadaafad xumada sida in ay ka dilaacaan cudurrada faafa kuwa oo saameyn ku yeesha bulshada waxa ay bulshada ugu baaqeen inay si guud uga taxadaraan nadaafadda si looga dheeraado halista caafimaad darro ee ka dhalan karta cudurrada faafa bulshadana waxaan leeyahay inay qaataan wacyigelinta loo soo jeedinayo taleefanadooda kala socdaan idaacadaha dhegeystaan xilliga ay soo galaan iyo xilliyada la sii daayo wacyigelintaas iyo dadka socda oo guryahooda ugu tagaa intaba inay dhegta u furaan oo ay aad iyo aad uga taxadaraan halista caafimaad ee looga digayo xanuunadaas dhibaatada ay leeyihin fariinta u rabaa waxay tahay horta waxaan rabaa inaa u sheego dadka maxay hatoy bulshada ah cudurka faafaahu koow horta wuxuu maxay ahayto ou ka dhashaa nadaafad darro waxaan u sheegi lahay dadka bulshada ah oo maxay ahayto cudurada faafa u nugul horta kow in ay ku dadaalaan nadaafadda oo ay maxay ahayto ilmaha nadaafadooda lagu dadaalo in gacmaha ilmaha laga dhaqa marka intaa cunada la siinin iyo markii la siiyo kadib xilliga maxay ahayto la isticmaalayo suuliga in ilmaha lagu baro dadka waaweyna loo sheego in maxay ahatay la iska nadiifiyo oo musqulaha iyo meel kasta ay yaalaan saabuun ama haddii xataa saabuunta aan la awoodin dambaskaoo kale iyo ciidoo kale waxay ahatay waa la isticmaali karaa dadka maxay ahatoy waxaan kaloo u sheegi lahay nadaafadda iyo qashimada ay guryaha hor dhiganayaan waa cudur ay gurigooda hor dhigtaan fadlan fadlan qashimada guryaha aad hor dhiganaysiin iska ilaaliya qashinka waxaa jirta meelo loogu talagalay goobo loo asteeyaa jirta bulshada xaggeeda haddaan maraayadana inay ku dadaalaan nadaafadda nadaafadda waa number one waa waxa koowaad ee laga keeni karo cudurada faafa in qashimadii la yska hagaajiyo in la sameeyo maalmo gaara oo xaafadaha intay isku tagaan qashimadaas xaafadaha la gurbiyo la aruuriyo meel gaara lagu gubo iyo in biyihii la cabaayey laga warhaayo in laga warhaayo xiliyada roobaadka oo kaleento biyaha kasoo baxaayo roobka biyihiisa oo guryaha hortooda fariisanaya iyo biyahaas in layska nadiifiyo in laysaga shubo kalooriin in waxyaabo cudurada ka dilaayo iyo bahalada bakteeriyada la socoto oo kaleento in laga dilo hadalka xirfadlayaasha caafimaadka ayaa kusoo aadaya xili wadooyinka waaweyn ee magaalada dhusmareeb qaybo kamida yeelaan qashin aad u badan kaas oo xiliyada qaar laga yaabo inay ka dhalato xaalad caafimaad darro